bulshada soomaaliyeed weliba yoombadan waxaanu isticmaalayana daawooyin dhakhtar haniinqorn iyo waxaanu daawooyinka lahanqori oo haddana si qaldan isticmaalayana taasoo saameyn caafimaad qofka kuwaaladaasa welina sababan ah fahamdarada iyo wacyigelinlaanta dadka haysata haddaba ma eta halista unka weyn ee qofkanku koogi korto daawooyinka si qaldan lan isticmaalaa iyo bukaanka walyaabo lagu fadoba inuu isa sameeya marka dhakhtarka daawada hanqora doctor cabdiqaadir xaaji axmed ciro oo ku mid ah dhakhaatiirta ka howlgalaas magaalada baydhabo iyo weliba uuse ku waramahaye dhibaatada laka dhaxla waa isticmaalka qaldan ee daawada usoona bulshada siiya talooyin faylanga waayahan aaday noogu soo badanayaan daawooyinka sida qaldan loo isticmaalayo oo dhalinyaro badan oo maxaytood ay ku noqonayaan maxaytood daroogistayaal ama daraag abuse arrintaas waxay ka dhalanaysaa daawo si qaldan loo isticmaalo ama dooskii ama garaamkii wax ka badan la isticmaalo ama lagu celceliyey oo maalin kasta la isticmaalo haddaa daawo aadan u baahnayn maalin kasta aa isticmaashid waxaa noqonaysaa nin daroogeysta ah waa la qabsanee waqtiga aa isticmaali jirta waa u baahanaysaa waxaa fiican marka shayga hadduu daawo yahay in dhakhtar looga dambeeyo oo warqad dhakhtar uu kuu soo qor aa ku isticmaashid haddii aadan sidaas sameynin waxaa noqonaysaa qof si qaldan daawada u isticmaalay haddii marka si qaldan ay timaadana daawadii way ka baxaysaa daawonimo waxay noqonaysaa daroog ama dhibaato kale oo waxay abuureysaa qofkii inuu noloshaba ka baxaba nolosha ka dhaco uu noqdo nin ku tiirsan oo aan ka maarmi karin daawadii ayaa noqonaysaa daawooyinka inta ugu badan horta maskaxday abaarayaan maskaxday saameyn ku yeelanayaan qofka markuu muddo dheer isticmaalo qofkaas waxaa dhici karta hadduu muddo dheer isticmaalo inuu ku dhaco cudurka qalalka oo asagoo jidka socda uu dhaco waxaa dhici karta inuu shalal ku dhaco ama gacmaha uu ka jareeyo uu awoodi waayo inuu wax qabsado oo murqihii oo dhan ay noqdaan murqo oo jilcan oon tabar lahayn waxaa dhici karto inuu qofkii uu noqdo qof waalan mental uu noqdo intaasoo dhanba way ka timaadaa hadda haddaa tagtay xarumaha lagu xanaanaya dadka oo waalan waxay u badan yihiin dad darooga isticmaala maxaa yaele daroogadii maskaxda la qabsanayso maskaxda hadday la qabsatana ma joojin karta maskaxda daawadaas ilaa maa habkii loogu talagalay looga daaweeyo oo maxaytood jirkiisa laga baabi'iyo marka saameynta ugu badan waa maskaxda iyo jirkao dhanba way saameynaysaa murqihii neerfayaashii wadnihii waxaasoo dhan way saameynay baarkii way ku sumooba qofkii hadduu ku sumoobo baarkii oo kale waxaa waaye suntiya gaarayso waxaa laga yaabaa inuu baarka jirooyinka xanuunka baarka uu ku dhaco waxaa laga yaabaa wadnaha inuu jirooyinka wadnaha ku dhaco laakiin saameynta koowaad oo qofka laga dareemayo waa maskaxda burburka muddada dheer dalka kajari weliba sababtay inta bulshada waxyaabo naftiyo haliska ay u caadaystana ay ku mid ta inta qofka usaasi ishah in isdaaweeya iyo dadka qaarsho oo daawooyinka lahanqori oo sidii lanka talgala inay isticmaalana